madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudle xuseen ayaa maanta daafuray ololaha talaalka caruurta oo aan qaadanin ama aan la helin ama aan helin dhammaystirka talaalka joogtada ah ee sanadihii lasoo dhaafay ololahan cusub ayaa ujeedkiisu yahay kor u qaadista tirada caruurta ka yar shanta sano ee aan loo dhammaystirin talaalka joogtada ah ee loogu hortagayo xanuunada ku dhaca caruurta daafuurka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada saadiq maxamed maxmuud howlwadeenada wasaaradda iyo dhakhaatiir kale sidoo kale waxaa ka qayb ah hay-adaha bahwadaagtala ah wasaaraddu ay ka mid yihiin hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo hay-adda caruurta adduunka ee unisef muhiimada goowaad le waa badbaadinta hooyada iyo dhallaanka talaalka waxa uuna badbaado u yahay caruurta dhammaan degmooyin iyo deegaanada hirshabelle ayuu ku fulin doonaa haddii uu alla idmo sidaas ayuu yiri cali guudlaabe xuseen dowladda hirshabelle ayaa tageysay howlwadeenada iyo xarumaha caafimaad si adeeg kufan loogu qabto bulshada